الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen talaada ah taariikhda hijriyadana waxa ay ku beegan tahay koob iyo labaatanka bisha shanaad ee jamaadul awal sannadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijri qodobada caawa barnaamijka aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah sarkaal ka tirsan maleeshiyaadka riddada liyo booliska oo gabar muslimadda ku jir dilay magaalada jigjiga oo ka mid ah dhulka muslimiinta balse ku hor jira gumaysiga xabashida etoobiya dowladda etoobiya oo jabhadda o l e ku eedeysay xasuuqa mid ka mid ah deegaanada ay ka socdaan dagaalada dalkaasi etoobiya barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan soomaali badan oo doonaysa inay u tahriibaan qaaradda yurub oo dhibaato ba'an ku wajahaya dalalka beloruusiya iyo ruushka mid ka mid a soomaalida ku nool dalka beloruusiya oo sheegay inay jiraan dhallinyaro soomaaliya oo ay dowladda ruushka ku biirisay ciidankeeda ka dagaalamaya dalka yukrain barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan dadka ku nool gudaha dalka iyo dibadda oo si aad ah u bogaadiyey howlaha guddiga maaraynta fatahaadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ka wada wilaayaadka islaamiga ah jamciyadda ixsaan alkhayriya iyo dhaqaatiir ka socotay isbitaalka guud degmada jilib oo mar kale si wadajir ah gurmad isugu jira lacaqaybin iyo baaritaan caafimaad kaga sameeyey deegaanada hoostaga degmada kamsuume ee wilaayada jubbooyinka boqolaal qoys oo ka faa'iidaystay deeqahaasi waraysiyo ku aadan faafareebka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah ku dhowaad afartan howlgal oo maanta kooxaha muqaawamada filistiin ay ka fuliyeen magaalada khaza maamulka gumaysaha yahuudda oo laga gubay in ka badan labaatan gawaari iyo duqeymaha yahuudda ee magaalada khaza oo halkoodii ka sii socda wilaayada islaamiga ah ee baay oo soo bandhigtay tiro askar taa'ibiina oo ka soo baxay safka cadowga kana sheekeeyey dhibka iyo tacdiyada maleeshiyaadka riddada ay ku hayaan shacabka ku nool deegaanada ay ka joogaan dalka qodobadaas xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ayaan barnaamijka ka marnaan doonin qaar ka mid a wariyaasha andalus ayaa faafareebka igala qaybgeli doona waxaa toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga halka dhegaystayaasheenna kale ay nagala socdaan ceeladaan internetka ku leenahay ee life streamka ku soo dhowaada mar kale faafareebka wararka قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkeenu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa jamciyadda ixsaan alkhayriyaha iyo dhaqaatiir ka soctay isbitaalka guud ee degmada jilib ayaa mar kale gurmad isugu jira lacag qaybin iyo baaritaan caafimaad kaga sameeyey deegaana hoosaga degmada kamsuume ee wilaayada islaamigaha ee jubbooyinka boqolaal qoys ayaana ka faa'idaystay deeqahaasi walaalkeen faysal mahad oo ku sugnaa deegaanka buulamaamo ee hoosaga degmada kamsuume oo ahayd halkii deeqahaas lagu qeybinaya ayaa waraysiyo kala duwan la yeeshay waxgaradka iyo qeybaha bulshada ee deeqdaasi ka faa'idaystay magacayga haddaan ku bilaabo maxamed maxamuud maxamed suldaanka beesha karanle ee jubbooyinka alxamdulilaahi rabbialcaalamiin meesha aan joognana waxaa la yidhaahaa buulamaamow kaas ahaan waxay tagtaa degmada kabsuumo yay hoos tagtaa alxamdulilaahi rabbialcaalamiin waxaana u taagannahay in aan muxuu ahaayte deeq lacageed oo jamcadda alaxsaaniya alkhayriya ay bixinayso iyo muxuu ahayte istaalka weyn ee degmada jilib daawo deeqeed oo dadka ka hortag caafimaad ayadana in laga bixinayo
suldaane meesha deegaano badan ayaa maalmahan gurmadka loo sameynayay hadda meeshaan joogno tuulooyinka isugu yimid ilaa intay ka kooban yihin wallaahi tuulooyinka waxay ka kooban yihiin wax hadda la tilmaami kara ma lahan masaagiro waa ka mid ah miig waa ka mid ah mashaqaa ka mid ah kabsuumaa ka mid ah buulamaan beled aamiinaa ka mid ah sabatuuniyaa ka mid ah buulodhimbilo waa ka mid ah tuulooyinka hadda magaaladan hadda hoostaga kabsuumo waxaan u malaynaha ilaa iyo siddeetan ilaa iyo toddobaatan tuulo waaye waxaa hadda soo kaco barakacayaalka soo kacayna waxa waaye markaan qiyaaso ilaa iyo siddeetan ilaa iyo toddobaatan iyo shan tuulo waa markas toddobaatan iyo shantaas tuulo alxamdulilah ilaahay baa mahad leh waxaa la gaarsiiyey deeq lacageed waxaa la gaarsiiyey deeq daawo waxaa laga haqabtiro waxyaalihii dadka ay u raadin jireen meelaha kale ama hay-adaha ay u raadin jireen ama la- caqligooda lagu duufsan jiray alxamdulilah ilaahay dadkii ayagaa isku tashtay macnaha raggii macnaha ee xarakada khayr alaasi xarakatu shabaab almujaahidiina waxay isxilqaantay inay dadkeedii baraka caayay dib u dejiso deegaanada caafimaadka qabo in dadka la dejiyo haddii alla kuu rooyahay dadka markii la dejiyeyna wixii markaas baahaya sida ay dadka u kala baahi badan yihiin in loo baahi diro hadday deeq caafimaad tahay hadday deeq daawo tahay iyo hadday deeq lacagee tahayba Ee, ugu dambayn marka ee, si guud howlaha soconaya salaadiinta kaalinta leeg ay ku leeyihiin maasha allah tabaaraka allahu tacaala salaadiinta aaday uga qayb qaateen in aniga inta aan ka warqabo odayaasha naqiibyada waxay u istaageen inay dadkii bad bixiyaan samata bixiyaan cagafyo qaataan baabuuro qaataan dadka soo bixiyaan meel isugu keenaan kadib raashin ay dadkii muxuu ahayte u qaybiyaan raashinkii dadkii markay u qaybiyaan haddana si loo kala daran yahay in loo siiyo kaamba kaamkii uu ka daran yahay in la siiyo cid allaale ciddii aanan isbixin karinoo waayeelada ahna si gooniya loo xuso hadday tahay shandarwo hadday tahay raashin hadday tahay mucaamaladii kale muxuu ahayto caafimaadka guud aheed dadka maasha allah dib u dejinaa lagu sameeyey salaadiintan inta badan waxay ka qaateen doorkii aga aadanaa
jasaaka allah kheer waa hagaag ee, markana howshii ayaa bilaabatay gurmadkii lacagaha ee, qofka ugu horeeya ee nasiibka u yeeshay gurmadka uu gaaran ayaan la kulmi doona asalaamu calaykum calaykum salaam walaal magacaaga arli maxamed umar dhuugow deegaankaagana bilmaamow bulmaamow Ah, bulmaamo ma degan tahay mise barakaca ku timid bilmaamow waa degan yahay haye bal ka waran maanta gurmadka lagu sameeyey maxaa lagu siiyey maasha allah lacaga la isiiyey meeqaa lagu siiyey afartan dollar afar dolar lagu siiyey kajua juma deegaankana bilmaamow bulmaamow Mhm.
haye ka waran deeqaa lagu soo gaarsiiyey maanta jamciyaddii ixsaana deegaankiina soo booqatay maxaa lagu siiyey afartan dollar la isiiyey maasha allah haye Mm, ilmo ogoonaan haystaa maasha meeqaba ilmaha agoonta law waaye haye Mhm. maasha allah farxadan dareemaya Haye.
Mhm.
maasha allah qof kale oo maamo kale oo da'aa noo timid asalaamu calaykum maamo عليكم سلام آمن يوسف شقلو إلمي haye deegaankaagana ديغا كيف فولو مامو bulmaamo waaye ها maasha allah maamo da'daada meeqa jir waaye يا meeqa jiraa tahay بقولي لم boqol iyo labo sano ها maasha allah maasha allah ilaha cimrigaa kuu barakeeyo Amiin.
ka waran mataqaanaa maanta maxaa deegaankiina ka jiro walaayada islaamiga walna siiyooyta oo khayr badan haye khayr allah siiyo allah guul allah siiyo allah liiban siiyo Amiin.
Ha, mayna Maamada siini wax la siiyo, hooy- $40 hooyadaa miyaa?
hooyaday aamina yuusuf shangolo ilmi Mhm.
afartan doolara walaayada islaamiga Haye.
siiday maasha ka allah waran farxaddiina dareenkiina ka waran.
maasha allah halib anbe aanigeyga nuura qabna ina khayr ilaahay siiyo wadamahada dhan furdada kismaayo iyo ka adeegida allah asalaamu calaykum calaykum salaam magacaa walaal magacey aatag miitow miitow deegaankaagana buldhaayo bulodhaayo biyaada ka soo saaray biyaana inka soo saaray haye Mhm.
Sida deegaanka ay- biyo raashin la'aan dhib haye haye qaxar haye waa soo barakaana kawotaa soo galna haye Mhm.
hadda buulmamo joogtaan Ah, maanta maxaa la qaybinaa maanta lacagaa la siin qayb biyana haye leeyahay Ah, maxaa lagu siiyey adiga afartan dollar afartan doolara lagu siiyey Ah.
haye Ah.
maasha allah magacaa maamo shariifay shariif deegaankaaga deegaankay buudhaayo haye biyanasa guuri haye buumaamudnasheeni haye hadda awa- afartan doolar nansii haye mujaayiinta idin siiyeen mujaahidiinta nasiiti haye ninka waa awadaadi ku faraxsan tahay haa maasha allah asalaamu calaykum calaykum salaam magacaa walaal faado abdiraxmaan aw deegaankaagana deegaankay kansuumo kamsuuma ka timid Ah.
maxaa ku dhaca kamsuuma kansuumo waxaa ku dhacay biyahana soo Haye.
galeen barakaca naga dhaceen haye maasha allah deegaanka hadda xaggee joogtaa bulmaamo waan Haye.
joogaa maasha allah maanta maxaa ka socda deegaanka deegaanka waxaa ku socdaa mujaahidiinta waxaana siinhayn lacag iyo damaashaad ayaa ku jiro haye lacag maxaa lagu siiya adiga afartan doolar afartan dollar maasha allah maxaa ugu ducoonaysaa mujaahidiinta mujaahidiin guul allah siiyo insha Allah. gaaladana gaalada allah jabiyo amiin yaa rabbi maka abdiqaadir cusmaan deegaankaagana kamsuumo kamsuum biyaana soo barakiciyey bulmaamoo imaane haye maantana walaalahana soo dhoweeyeen haye qar alax siiyo haye wixiina haasin allaha naga reebo amiin maanta maxaa lagu siiyey waa afartan doolar beese ah haye aa lala siiyey haye allaha noo barakeeyo amiin wixiina haasad majaahid kor allaha naga dhigo wixiinuu soo jeeda allaha naga reebo aamiin allahna nasi aamiin caddow magacay nuurto deegaankay kamsuumo haa biyo magaalada gohor i heed biyo mooto iskaafaloosheeni xaafada dhan macalaamid gohi beero kuli geb sisinta bii geb haa muslimiintasnoo bihiiti waa soo baxani doona nininsheeni bulmaamo ninisheeni ninisi badbaadi alxamdulilah maasha allah meelayna ka baxsan gurmuday ninsideer haahe waa ninisi gurmiin maanta may socodee dadka muslimiinta iyo wal ninsheenan ina lacag ninisiyo oo bulmaamo nininkasheeno tiya geega afartan dolar ilaahay aniin barakaayo ahe majaahinta kor alla aka dhiko gaalgab alla asiyo asba dhayti alla aka dhiko ahe
bismillaahi araxmaani araxiim ani deegaankayga waa deegaan bulamaamoo waay waa liigu soo korkaxay waxaan iigu soo korkaxday kamasowma bulodhaayo sabatuuni beled aamiin bulamaamo aniga waybe geddigaas u gudub waxaa iigu soo kor marti ii ah waa barakadhuro miigwa bulizaga buldhimbilo mashaqo moofi mugaambo anaga marti ii eh maantadan waana loo imaaday biyo badan ilaah keenay ayaa intaas alxamdulilaahi rabbialcaalamiin tiina waa ku guulaysan doonaa mar dhow waa biyahaas waa bixi doonaa alxamdulilaahi rabbialcaalamiin dhulka waa barwaaqo bashbash iyo barwaaqo barid iyo aana liska dari way dhulka maasha allah aad iyo aadan fel dadkii alaabadan niinsheena iyadoo bilaaw ah haddana khayr badan baan u rajaynayaa intii maanta aan qaadanay in ka badan oo ka barra ka badan ilaahay ha nooga soo qaado haddana waa u joognaa maanta waxaan qaatay lacag afartan dollar ayaan qaatay daawaa la keenay dhakhaatiir baa imaatay gurmadka fataxaaddaa imaadeen alxamdulilaahi rabbialcaalamiin si fiican aan u soo dhoweeyey iyagan sii fiican ay u soo dhoweeyeen maasha allah
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafareebka wararka qeybihiisa horen aan ku guda jirnaa markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta dalaynta warbaahinta ee guud marka midhegaha islaamiga aan soo dhoweeyey walaalka maahir maxamed haye maahir aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abow ayman bashiirow caaw waxaan xubinteena ku bilaabeynaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga ee sida maalinlaha u daabaca wararka iyo dhacdooyinka caalamka gaar ahaan soomaaliya mareegta waxaa lagu daabacay warbixin ciwaankeedu yahay sarkaal ka tirsan maleeshiyaadka maamulka jigjiga oo tacadiyo u geystay dad shacaba dhaqaalaha soomaaliya oo hoosudhac ballaaran laga dareemay tan iyo markii uu xasan sheekh talada qabtay warbixin ku aadan hoosudhacaasi dhaqaale ayaa lagu daabacay mareegta soomaali memo warbixinada sidoo kale lagu daabacay waxaa ka mid ah maqaal ciwaankiisu yahay khaza waa hormuudka ummadda ee isbedel doonka ah dowladda etoobiya oo jabhadda o l e ku eedeysay xasuuqii deegaanka arsi duqeyn laba qof oo shacaba ay ku dhaawacmeen oo ka dhacday degmada jilib bashiirow inahaasi ayaa ugu muhiimsanaa markan waxaan soo qabanaynaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah maanta waxaa lagu daabacay warbixino iyo dhacdooyin kala duwan warbixinada lagu daabacay waxaa ka mid ah in ka badan afartan iyo shan qof oo ku dhintay dhulgo ka dhacay dalka tanzania oo warbixinada mareegta lagu daabacay ayay ka mid ahayd sidoo kale mareegta calamada waxaa lagu daabacay wadahadallo u bilowday dowladaha ukrain iyo ruushka waxaa sidoo kale bashiiroo lagu daabacay sarkaal ka tirsan liyu booliska oo gabar muslimada ah ku jirdilay jigjiga sarkaal ka tirsan maleeshiyaadka liyu booliska ee dabalifyada u ah dowladda xabashida etoobiya ayaa jirdil iyo xarig isugu daray gabar muslimad ah oo ku dhaqan degmada jigjiga ee xarunta dhulka soomaali galbeed gabadha ay jirdilka iyo xabsiga isugu dareen maleeshiyaad uu wato sarkaal ashahadaladir ah oo lagu magacaabo cabdi dhimbil simad oo ka tirsan saraakiisha maamulkaasi ayaa sheegtay in iyadu adeeg u doonanaysay meel aan ka fogeyn gurigooda ay dhexda u galeen sarkaalkaasi iyo maleeshiyaad u wato kadibna ay handadeen handadaada kadib ayay sheegtay in sarkaalkaas uu kula kacay jirdil xoogan iyo tacadi aada u daran waxay sidoo kale sheegtay in sarkaalkaas iyo maleeshiyaadka uu wato ay u gafeen diinta islaamka waxay sidoo kale sheegtay in maleeshiyaadka liyo booliska ay jirdil kale oo daran u geysteen laba qof oo rayid ah kuwaas oo isku dayayey inay ka hor istaagaan tacadiga ka dhanka ah iyada bashiirow sidoo kale warbixinada lagu daabacay mareegta caalamada waxaa ka mid ah dhageyso maraykanka oo dad shacaba ku duqeeyey degmada jilib warbixin ku aadan ayaa lagu daabacay inahaas ayaana bashiirow ugu muhiimsanaa markan waxaan soo qabanaynaa barta uu barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aalada telegramka barta maanta waxaa lagu faafiyey wararka iyo barnaamijyada ay baahisay idaacadda islaamiga ah ee al andalus sidoo kale waxaa barta lagu faafiyey dhacdooyin iyo warbixino kala duwan markan waxaan soo qabanaynaa walaalka bashiirow wakaaladda wararka ee shahaada oo ka faalloota wararka bariga afrika guud ahaan gaar ahaana soomaaliya kuna qorta luuqadda carabiga waxyaabaha ay maanta daabacday waxaa ka mid ah warbixin ku aadan guddiga gurmadka fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo gurmad gaarsiiyey qoysas ku dhaqan duleedka degmada halgan oo ay saameeyeen fatahaadaha sidoo kale shahaada waxay maanta daabacday duqeyn ka dhacday degmada jilib oo ay ku dhaawacmeen laba qof inahaas ayaana ugu muhiimsanaa bashiiro markan waxaan soo qabanaynaa mareegta radio alfurqaan maanta dhacdooyin kala duwan ayaa lagu daabacay iyo warbixino waxaana ka mid ah ciidamada yuhuudda oo badankood ka baxay waqooyiga haza ciidanka etoobiya oo dhibaato ka geystay gobolka afdheer inahaas ayaana ugu muhiimsanaa walaalka bashiiro waa mahadsantaha walaalka maher ugu dambeyn maxay ahayd maanta hadaleyntii taalay baraha bulshada bashirow aad baad u mahadsan tahay waxaa saacadihii lasoo dhaafay aada loo hadalhayey muuqaal ay faafisay kataib al akhbaariya oo lagu soo bandhigay dadaalo guddiga gurmadka fatahaadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ku samata bixinayo dadka ku saamoobay fatahadda uu sameeyey webiga jubba muuqaalka waxaa kasoo muuqanayay dadyow badan oo laga soo daadguraynayo deegaano hoostaga degmada jilib muuqaalkan waxa uu si gaar ah ugu faafay baraha ay bulshada ku xiriirto sida facebook telegram waxaa sidoo kale lagu faafiyey mareegaha islaamiga ah qaar ka mid ah dadkii daawaday muuqaalkaas ayaa ka falceliyey waxayna u duceynayeen mujaahidiinta qaar ka mid ah aragtiyada dadka ay bixinayeen haddii aan soo qabanno waxaa ugu horeeya guul mujaahidiinta soomaaliya wadankan adinka ayaa allah idin makanin doonaa ee halkaa kasii wada dadaalkiina iyo juhdigiina ayuu yidhi qof kale waxa uu soo qoray xarakada shabaab almujaahidiin waa dowlad dhan kastoo ka dhamaystiran shacabka ku hoos nool harka shareecada islaamka waa dad nasiib badan waxay haystaan madaxan xaris badan dhan kasta ay aragtideeda ku cabirtay qof kale oo ka mid ah daawadayaasha muuqaalka kataa'ib waxa uu soo qoray maasha allah waa arin wanaagsan allah ajir iyo xasanaad ha idinka siiyo ayuu yidhi qof kale oo isagana ka falcelinayay muuqaalka kataayib waxa uu yidhi walaalaheena mujaahidiinta ilaahay ha idinka abaalmariyo gurmadka aad dadka u fidiseen ilaahay cadowgiina ha qabto insha allah jazaakum allahu khayran bashirow inaas ayaana ugu muhiimsanaa aad buu mahadsanyahin walaalkeen maahir maxamed ayuu kaasi ahaa
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين
waa hagaaga dhegeystayaal barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markana ku dhowaad afartan howlgal ayaa maanta kooxaha muqaawamada filistiin waxa ay ka fuliyeen magaalada khaza maamulka gumaysaha yuhuuddana waxaa laga gubay in ka badan labaatan gawaari iyadoo duqeymaha magaalada khaza halkooda kasii socdaan kusoo dhowaada xubinteena xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalka ismaaciil salaad guuleed aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abu ayman bismillaahi araxmaan araxiim kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteennii aan uga hadlaynay magaalada khaza iyo cudwaanka yuhuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer falastiin ee magaaladaasi ku sugan haddii aan ku bilowno majaasirtii ugu dambeysay ee yuhuuddu ay ka geysteen magaalada khaza diyaaradaha yuhuudda ayaa afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay duqeymo culus ka geystay magaalada khaza gaar ahaan dhanka koonfureed ee magaaladaasi goobaha ay duqeeyeen yuhuudda waxaa ka mid ah mukhayimka ama xerada qaxootiga jabaaliya cisbitaalada kale ah macmadaani iyo kamaal cudwaan sidoo kale mandiqada rafax khan yunis xerada qaxootiga ee bureej iyo sidoo kale deegaano ka tirsan magaalada khaza yuhuudda ayaa lagu jebiyey dagaaladii cuslaa ee ka dhacay waqooyiga magaalada khaza sidaa darteed waxa ay u carareen dhanka koonfureed ee magaalada waxayna maanta duqeymo culus ka geysteen dhanka koonfureed ee magaalada khaza dadka maanta shahiiday keliya waxaa lagu sheegay inay gaarayaan saddex boqol toddobaatan iyo lix ruux oo falastiiniyiin ah oo haween iyo carruur u badnaa majaasirta ugu waaweyn yuhuudda waxay ka geysteen aagaarka cisbitaalka lagu magacaabo macmadani iyo sidoo kale cisbitaalka kamaal cudwaan galabta ayay sidoo kale diyaaradaha yuhuudda duqeymo culus ka geysteen cisbitaalka kamaal cudwaan ee ku yaala magaalada khaza haddaba warbaahinta ayaa soo gudbinayay muuqaalo ku aadan duqeymaha yuhuudda ay cisbitaalkaasi u geysanayeen sidoo kale caawa yuhuudda waxa ay duqeymo xoogan ka geysteen magaalada khan yunis waxaana lagu soo waramayaa in dad fara badan oo falastiiniyiin ah ay halka ku shahiideen sida lagu soo bandhigay muuqaalo warbaahinta caawa ay baahiyeen
طبعا شهداء في المكان غطي غطي غطي غطي غطي معايا غطي غطي شهداء في المكان قصف منزل امسك امسك امسك غطي غطي غطي غطي غطي غطي
goobaha sidoo kale maanta yuhuudda majaasirta ay ka geysteen waxaa ka mid ah xerada qaxootiga ee jabaaliya oo iyadu maalin walbaba ay duqeeyaan diyaaradaha yuhuudda maanta mar kale ayay majsaro cusub ka geysteen oo dad fara badan oo falastiiniyiina ay ku shahiideen sida uu tilmaamayo mid ka mid a wariyaasha halkaasi ku sugan
sida aad arkaysaanba waxaa halkan ka dhacay duqaymo isku xigxiga oo diyaaradaha yuhuudda ay geysanayaan run ahaantii xeradan jabaaliya waxay la kulantay oo ku soo dhacay tiro badan oo madaafiic ah kuwaasi oo yuhuudda ay ka soo ridayeen waqooyiga magaalada khaza sida idiin muuqata waxaa halkan ku soo dhacay tiro sawaariikha waxaa jira dhaawacyo iyo dad ku shahiiday duqaymahan sida aad aragtaan xerada waxaa ka kacay dab weyn waxaana cirka isku shareeray qiic iyo uuro هناك إصابات وعدد من الشهداء في منطقة معسكر جبالية هذا تصاعد ألسنة الدخان حتى اللحظة هذا حريق كبير كما تشاهدون الآن haddaba iyadoo majaasirtaas iyo xasuuqaas iyo gumaadka uu ku dhacayo shacabka falastiiniyiinta haddana shacabka reer falastiin ee muslimiinta ah waa kuwa sugan oo runtii markii ay hadlayaan ciso iyo quwad ay ka muuqato iyadoona dhibaatooyinka iyo gumaadka ku dhacayana ku sabraya sidoo kalena ku celinaya inay sii wadi doonaan dagaalka ay kula jiraan yuhuudda ayna yihiin kuwa sugan haddaba codkan idinku soo maqan waa hooyo falastiiniyad ah oo da ah wiilkeedii oo labaatan sano jir ah iyo carruur kale oo ay dhashay ayaa waxa ay ku shahiideen mandaqada rafax ee khaza iyadoo dul taagan shahiidka wiilkeeda oo labaatan jir ahaa ayaa hadalkan qiimaha badan ee ku dheehan cisada iyo sharafka iyo sumuudka reer falastiin ayay jeedisay قل لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا الله والله صامدين والله لو آخر نفس من تحت الركاب من تحت الأرض طالعين بإذن الله إن تنصروا الله ينصركم جيش محمد هذا جيش محمد لا يهزم ولا يقهر وربنا موجود haddaba codkaasi waxay ahayd hooyo falastiiniyad ah oo kelimadan qiimaha badan ka kor jeedinaysay qaar ka mida wiilasheedii oo shahiiday taana waxay muujinaysaa sugnaanta iyo sumuudka iyo sabarka ay muujinayaan dadka shacabka reer falastiin waa hagaag intaan ka bixin majaasirta bal aan eegno tirakoobkii ugu dambeeyey ee ku aadan shuhadada falastiiniyiinta tani markii uu bilowday cudwaanka yuhuudda dadka shuhadada ee reer falastiin ee shahiiday iminka waxa ay marayaan shan iyo toban kun sideed boqol sagaashan iyo sagaal ruux oo falastiiniyiin ah oo boqolkiiba toddobaatan dadkaasi ay yihiin haween iyo caruur dhaawacyadu waxay iminka marayaan labiiyo afartan kun oo falastiiniyiin ah kuwaasi oo toban kun oo ka mid ah nolol iyo geeri midna aan lagu hayn oo burburka dhismayaasha ku hoos jira waa hagaag inta haddaan uga gudubno majaasirta bal markaan aan eegno halkee ayay maraysaa qaswada duufaanta alaqsa wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo soo koobaya walaalkeen suwayba cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay walaalka ismaaciil salaad guuleed afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay magaalada khaza waxa ay martigelisay dagaallo xoogan oo dhex maray kooxaha muqaawamada filistiin iyo ciidanka gumaystaha yuhuudda ismaaciilow muqaawamadu waxa ay qaadeen howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday fariisimo ciidanka yuhuudda ay ka samaysteen xaafado ka tirsan magaalada khaza ismaaciilow war ka soo baxay kooxaha muqaawamada filistiin waxaa lagu sheegay in bariga magaalada khaza ay ku beegsadeen toban ka mid ah gaadiidka cadowga subaxnimadii hore ee saaka kuwaas oo gebiyahaantoodba lagu gubay qadiifadda loo yaqaano alyaasiin waxa ay sheegeen in shan ka mid ah gaadiidkaasi uu ahaa nuuca ciidanka qaada halka shanta kale ay ahaayeen taangiyo sidoo kale waxay kooxaha muqaawamada filistiin ay sheegeen in weerar qaraxa ay ku beegsadeen taangi ay lahaayeen ciidanka gumaystaha yuhuudda oo marayay mandiqadda beytuxanuun waxay sidoo kale sheegeen ismaaciilow isla howlgal ka dhacay xaafaddaasi in dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen askar ka tirsan ciidanka gumaystaha yuhuudda sidoo kale walaalka xaafadda baytulaahiya iyadana waxaa lagu beegsaday ciidan yuhuud ah oo halkaasi marayey muqaawamadu waxa ay sheegeen in ciidankaasi ay la socdeen injineere ka tirsan yuhuudda halkaasna uu ku qabsaday weerar qaraxa ismaaciilow sidoo kale xaafadda sheekh ridwaan ee magaalada khaza ayaa ka mid ah goobihii maanta martigeliyey dagaalada dhex maray muqaawamada iyo ciidanka gumaystaha yuhuudda walaalka waxaa sidoo kale jiray duqeymo lagu beegsaday deegaano yuhuudda lagu deegaameeyey oo dhaca mandiqada qidaaca khaza iyo sidoo kale saldhigyo ciidan oo ay halkaasi ku leeyihiin ciidanka gumaystaha yuhuudda ismaaciilow markii laisku soo wada duubo dagaaladii maanta dhacay waxa ay gaarayaan ku dhowaad afartan howlgal gaadiidka cadowga looga gubayneh tiradiisu wuxuu kor u dhaafayaa labaatan gaari oo isugu jira kuwa ciidanka daabula iyo sidoo kale taangiyo walaalka sidoo kale kooxaha muqaawamada filistiin waxa ay sheegeen in ciidanka gumaystaha yuhuudda boqolkiiba toddobaatan ee isaga insixaabeen in goobihii ay qabsadeen tan iyo markii khaza ay ku soo duuleen waxa ay sheegeen in maalmihii lagu guda jiray xabajoojinta ciidanka yuhuudda ay isaga baxeen xaafado dhowr ah balse markii xabajoojintu ay dhammaatay ay isku dayeen inay mar kale soo weeraraan balse ay u suurtageli weysay markii muqaawamadu ay kaga hortageen dagaalo culus walaalka sawiro lagu qaaday dayaxgacmeedyada waxa ay muujinayeen ciidan ka tirsan gumaystaha yuhuudda ee kow iyo tobankii bisha ina dhaaftay iyo afar iyo tobankeeda ku sugan waddada loo yaqaano alrashiid iyo sidoo kale goobo caafimaad iyo madaaris ku yiilay magaalada khaza balse afar iyo labaatankii sawiro kale oo dayaxgacmeedyada lagu qaaday waxa ay muujinayeen ciidanka yuhuudda oo gebiyahaanba isaga insixaabay goobahaasi ismaaciilow saacadba saacadda ka dambaysa waxaa sii kordhaya askarta yuhuudda ah ee lagu dilayo iyo kuwa ku dhaawacmaya dagaalada ka socda magaalada khaza walaalka waxaa la tilmaamayaa in marka laga soo tago dagaalada tooska ah ee ay kooxaha muqaawamadu ay kula jiraan ciidanka gumaystaha yuhuudda ay sidoo kale jiraan askar kale oo ay ku dhaceen cudurro nafsi ah oo hadda xaaladooda caafimaad lala tacaalayo walaalka ismaaciilow tan iyo toddobadii oktoobar markii kooxaha muqaawamada filistiin ay weerareen deegaanada yuhuudda waxaa la sheegay in in ka badan laba kun oo askari ay soo riteen cudurro dhinaca nafsiga ah islamarkaana hadda lala tacaalayo xaaladooda caafimaad laba boqol oo ka mid a askartooda waxaa la sheegay in cudurradaasi ay haleeleen saddexdii isbuucee lasoo dhaafay oo ay socdaan howlgallada dhinaca dhulka ah ee ay ciidanka yuhuudda ku soo qaadeen magaalada khaza ismaaciilow falanqayaashu waxa ay sheegayaan in ciidanka gumaystaha yuhuudda uusan u diyaarsanayn in uu galo dagaalka magaalooyinka walaalka kooxaha muqaawamada filistiin waxay ciidanka yuhuudda ay ku wajahayaan dagaalada loo yaqaano ku dhufoo ka dhaqaaq kuwaas oo khasaare baaxad la gaarsiiyey ciidanka gumaystaha yuhuudda ismaaciilo waxaa la tilmaamayaa in khataraha halista ah en ciidanka gumaystaha yuhuudda ay ku wajahayaan magaalada khaza ay ka mid tahay burburinta nafaqiyada ay isticmaalaan en kooxaha muqaawamada filistiin muuqaale ay horey u faafiyeen muqaawamada waxa ay muujinayeen askar ka tirsan yuhuudda oo isku dayaya inay gudaha u soo galaan en godadka muqaawamada balse loogu diyaariyey qaraxyo xoogan taasoo ciidanka gumaystaha yuhuudda ku qasabtay in ay sii wadi waayaan en howlgallada noocan oo kale ah walaalka inahaas ayaa ugu muhiimsanaa en wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada khaza aad buu umahadsan yahay walaalkeen swayb ayuu kaasi ahaa xubintii aan uga hadlayna magaalada khazana caawa naga intaa aad buu umahadsan yahay walaalkeen ismaaciil salaad ayuu kaasi ahaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين
qeybaha dambe ee barnaamijka faafreebka wararka ayaan isa soogaana dhegeystayaal markana wilaayada islaamiga ee baay maamulka wilaayada islaamiga ee baay ayaa soo bandhigay tiro askarta aybeen oo ka soo baxa safka cadowga saacadihii lasoo dhaafay waxaa degmada buulafullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay lagu soo bandhigay ilaa iyo afar askari oo ka soo baxay safka maleeshiyaadka hirdada ee ku sugan degmada buurakaba kuwaasoo ka tirsanaa maamulka shaadaladirirka ee isku magacaabay koonfur galbeed afartan askari laba ka mida waxay wateen hubkooda iyadoo markii towxiidka loo qabtay kadib waraysi ay seen idaacadda andalus ay ka sheekeeyeen maraaxiishii ay soo mareen askartaasi walaalkeen abuu xasaan ayaa waraysigan la yeeshay mukhtaar maxamed cusmaan cabdi magaaleel are way ka tirsanahay ciidanka asluubte degmada buuraka ayaa ka tirsanahay asagaar sharaca dadka maxbuustahayo haay ha ka dhex tabay ilaahay jeejey ka dhex bahay ma ka tirsani geegu kabacda buula fulaa taagana man aan baahni haddii hadda kabacda intay ka jirta ilaahay aqliyo ha ziyaadi anan maan baahni muslimiinta iyaan cafis wiilaaran weydiisidii ciidanka yaan diinta ka dhaqamaw sharciyada islaamka muslimka ha gaamiyaaw isninkaasjeesidi hatani waayaan goobta hafiisjee taagan sacdonka lika bilaaw hadda kabaadaan ciidamankaas managadaw manafadaaw manafadaaw managnagadaw manakdaglii ilaahay yay yaan ka tawbii wali aan taga dhex jiri ilaahay oo dhaaf wali aan mari dimbe masuwaani hadda iskuhumaani yaan afi anan ali oo afi waayahay muddo intee leegaad ka tirsanayd muddo siyeed sanaa ka tirsanaay guro ma ka qaadan dhar ma ka qaadan wal kalaan maka qaadad mal arag gurigaan buul falay lakooy hoolaga ka gadad ini aan bacdigeed inta sheerno bacdigeed yani ka talagal oo naftay man jidka muslimiinta marayn mara furdo yani ka talagal iyoon afis bilaaran ka tuugdo ilaahay ajin ka tuugdo iyoon afyan taasaan buul falay taagan afisje maya walin qorshaysa mayle bidkay iyo deegankay shacabka ku noolay haddii la weyn ahaa niyada aan ka abuurday in beedka ilaahay seedo fade haddii aan la weelo awlaadii dhexda kanoo deegaan kanoo guri buura degan guri ka laha lalaan awlaadii dukaanka leeyin baadiin hooli ka laha in awlaadii dhexda ka noolad waayeel haddii ka hirhirfado niid haddii aan la weelo rabar isaga in ogolaada in beedka ilaahay moo fade sidee laguu soo dhaweeyey si sharaf leh diinta islaamka waaqafsan nidaam leh buura ka ka tabi ilaa inta aan ka kooye nabadgelyo dhulyaala shacab yani nabadeganye ulmaaudiin nabadin roogda meel haddaa gorigola kaashada maran xafiiska haddaa aan ku haddaa si sharaf leh nidaam leh wiilalgaa yaryara nidaam wala wadaan gudo ala gowyoy sharafti ala ziinay sa nidaama diinada waaqafta an shaqeeyaan alkulam yani markaad isbarbar dhigto maxaa farqiga u dhexeeya nimankaad ka timid iyo hadda raggaad u imaaday ee mujaahidiinta maxaa farqiga u dhexeeya farqi dheeraan dhahoy fargadheeraan dhahoy antaani shalayaan hiraakatabi alaaronkoy meel kaarabiin kala kirdooba dhiignaan meelaani roogeen meel magaalo dhaxdi dukaameen dhaxdi oo shacabkii dhaxdis meel kalabad yaani baasli kirdoo bababababababa yaarga meel yaani nidaam laku kumaayo yah ma eh anti ana kooy sharaf arag uti inti buulfay kooy bisgadi ha mari doodal ha mari meel gorili kirda aynaga ali ridma aragnaan dad hoogilinkoro la muslimka kidhoohayo wanankaalma aragnaan waa bilaa tog si sharaf leh diinta islaamka sida waaqafsanta kitaaba ilaa unka dhiigahayna dad walag maamulaha araghayno waayo ugu dambeyn nimankii aad ka soo tagta ee weli cadowga la jira safka cadowga ku jiro maxaad fariin ah ama baaqaad u dar lahayd wali waa noo dhiiga wala sheegan intii muslimiin roogda lanka obsadaayay argagahay onob yaan sansani gabalku faday lanku obsa wuju kale na dhaq wujahad wujun yaanon lkub yaa dhiigi jirni dad muslim eh walaanyaj ha dhowaahyaayan si diini ha ka dhowaahyaayan si sharaf leh ka dhowaahyaayan yaana lakulam yani adoo hayna masuq walaal ah shaabi dhalinyarada yani hadda laftooba yani ah diinta ka dhaqmaaya kitaabka ilaahay sunnada ilaahay ka dhaqmaaya nidaamkan ka arisaasan ka araya
waa leega maskax badi lacagaa lagu siinaa waxaa la yidhaha macnaha qori qabiila la wadaa qori qori dowladnimaha qorigan qaad lacag macnaha bishii laba boqol camal lagu siinaa sidii kutay waa leega maskax badi qof ragga waa leega maskax badi waa leega maskax badi haddana kuma soo daan muddo laba bilood ilaa waxti biran kasoo aan joogi waan iska soo baxay wallaahi sali xali madax beeraan soo baxay meeshaan soo mari dhacdaa hal qof oo meel qori la taaga ma arkan meel kasta fiicnaan caadi socod iyo fiicnaan iyo joog degan kusoo mari agtooda markay joogteen xabad iyo baas dhib iyo rafaad lagu joogaa dhibaatada marka nimankaas dadka ay ku hayaan inta yartoo aad joogtay maxaa kaaga muuqda mustan dhib waa nin mustan dhibbe qof walaal ee lacag lacag haddaas lacag keen boqol door tuur qof macnaha usoo ilmiis biil uwaasana lacag lacag tuur leh boqol door tuur rafaad xabad kor umarsi ninka fadhiisii dil nimankaas waa nima gaaleeman markaas nima muslima ma ah intii macnaha muslimkana saas loo qaro waa la- waa laga fiican yahay laakiin nimankaas agtooda ninka joogo ninka bahadilo maaqale u gaaleyo maahan walaahi bale xurmada ay wateen maa nimankaas niman fiican maanaha waxay joogaan hadda laa kasoo wada deegaanada aad soo maraysay iyo had ugu dambeyn buurful ay joogto qaabka laguu soo dhaweeyey bal nooga sheekay والله سحاو شرف إيو مع ميل إسف يعني ليش ولا ما شاء الله الحمد لله سلمة درات لو لو بركب بعد بركب كشوف تجيب إلا بس عدي إلا هبيدو إلا برفلا بركان تأجو دودة لانسون مري جو قد جن نفع نبي أرك ولا معنا وشيء ما ندي واحد يريد أمريكان يقول كل أمريكان يقول مثلا أمريكان جو قد جن كوجو الله الله عافينا nuur cali nuur sheegow
nuur waxaad faahfaahin naga siisaa meesha aad ka timid iyo cidda aad la shaqaynaysa wallaahi eh, dowladdaana la shaqeeyay wax natiijaana kama arkin ee natiijo hama leh meeshii meeshii in la dhaqaaqaa la rabaa een ciyaalka dowlad mishaar wax uma hayso nidaamkeeda nidaam qaldan waayba oo iyaga dhanba bedelanbo marka nimankan waad ka soo baxda hadda haa waa ka soo baxay haa dib dambena lagama yaabo inaa ugu labto ilaaha u toobadkeen ilaaha u tooba keen insha allah waa gartay meeqa sanaad ka mid ahayd sideed sano wallaahi markii hore buurley kaga biire anoo baawriya imaade ee, anoo baawriya meeshaan imaade yarar saaxiibkay ay tusi waxau dhahay meeshaan dhibow iyo walxa ka socdee baawar leh wadaa maageshid sidii yaa ku gale waa u miir duube qof qof le ee, ka caqli badana ama ee, wax le u sheegay moogtaade laba qalbi mid le raacay marka qofkii aa sidii meesha igu geeyey wauna iiga soo tegiyey meesha inta ani iigeey uu iiga soo tegiyba
wax tababara ma qaadat
sagaal biloodaa tababar soo qaatay maxaa lagu baraya marka wallaahi wax qaab leh dad baraayaan ma arkin ee gaardi iyo sida tariirinka iyo liqaab leh waxaas leh dad baraan maayna wax qaab leh natiijo leh kama arkin tababarka marka yaa in siin haya soomaaliba maya gaalo etoobiyaan haye waayahay tababarka etoobiyaanka in siinaa sagaalkaas bilood marka ee, bal ka waran xerada aad ku tababaraneysay nolosha aad ku noolaadeen ka hor wallaahi noloshaa ku nooleen jaqafkaana wax ku cunayn kan kan oo la kala jeexa unug dhan kanay wax ku cunayn jiingadaan saan inta liyeel guda looqada inta labada dhinac saan loogu keeno ambuloo saan loogu shubaay rafaad wax mishaara oo sideedaas bilood aa qaartay maya maya dhowr biri anoo fadhiya isla yaaba qof dhan aabba ahaa tahay qof weynaa tahay mas-uuliyad la saare gurigaana iska fadhisaa waxaa u haysa male meeshaana ku tirsan tahay lagu leeyahay askaraa ka tirsan tahay waxaa u haysa male mishaar male wax male ciyaalkaad adile wax kaa sugaan haddana xoogayga qaba inaad shaqaysto haa shacabkaas buur ku nool dhibaatada lagu haayo qofaa wa- waxaa laga yaabaa in guri uu leeyahay uu soo dacwoodo gurigii anaa iskale ee ee halii fujiyo inuu dhaho oo dadkii haddana ninkii gurigii asaga iskale laga soo wareejiyo dad kale loo wareejiyo hataa waa dhacdaa badin waa arkay suuqa Ah, buur waa ku arkay in masaakiinta madax loogu istaagayo waayahay hadda marka ee, dadkii aad kasoo tagtay maleeshiyaadka ahaa ee adiga safka kula jiray ee, weli meesha ku adkeysanaya maxaa fariin u dir lehed wallaahi fariin waxaa u diri lahay meeshaas aysa waktiga ku dhammaan waktiga aa laba daqiiqo kaaga dhammaan sideed sana ani hadda laba daqiiq inay taa u qabaa sheeqow inay iskaaga soo tagaan si wacanaa liisoo dhaweeyey Ah, si wacan aa liisoo dhaweeyey hal bisigeda ee martiqaad fiicanaa liiga siiyey aniga dhanba qof marti ah inaa ahay liima dareensanaba haddana maanta sidii oo kale le waay haddana inaa marti ay liima dareensanin guri fiicanaa liigey waa jiifta waa quweysta waa dugta hadda soo kacaa lay dhahay ibraahim geedo cabdiale dhaha degmada buuraka baan ka tirsanay nimanka gaalinta aan la shaqaynay muddo adiga saddex bilood aan la jiray bisha afaraatan hadda aan ugu soo dhex tegay ay ahayd marka niyaw farqi badanaa u dhexeeya nimankaas ee nimanka culummada eh oo muslimiinta eh waxaa farqi badan oo u dhexeeya kitaabka qof midigta ka haystay iyo qof aama aqoonana la kala yahay ma fahamti qof ay dhaar waxba ka ahayn oo dhaa iska dhaarna oo maaragta eh, dagaalkiisa fooda hore as iska yahay labadii oo hal sariir iskula jiifta colna ma ah nabadna ma ah ma fahamti marka nimankan waa niman culimo eh labadii isla hadashana waa kalsooni iskula hadle aqoon wax isweydiisaya wax isu warsanaayeen se kalsooni ee qabiil maa tahay ma yeeshe se kalsooni eh dadkaasna maaragta dad qabiil aska beeran yahay oo maaragta een, waxooda ninka shacabka ina lagu gumaysanaa een, ninkii oo askari ahaa taa een, haddii laba qof oo walaalihiisa midigtiisa ay ka muuqano asagoo socda qorag laga qaadanaa waa niman gumaysi waxooda as- boolgaraamkooda gumaysi iska batay waayahay muddadii saddexda bilood ee aad ka tirsaneed yaad la shaqaynaysa ma boolis aad ahayd military aad ahayd military ahay tababarna ma qaadanin mashaarna layma siinin allah ka aqbalo toobada dhammaantiin allah inka aqbalo Een, bal waxaad marka sh- ka sheekaysaa marka nimankaas intii aad la joogtay ee, dhibaatooyinka ay geysanayeen ee dadka shacabka ay u geysanayeen bismillaahi lama fela kara maalmahay asniin tahay baabuurta casartii hooyanahay qarrabaan ay dhacaan ay dhibaan habeenkii haddii la gaaro inay maaragtaa sacboolnimo lagu mara magaalka qoryaalka ay dhigtaan tooriga qaataan maaragtaa balcaanta xaafadaha u galan balcaan soo kufsanayeen mafahanti dhibkooda wax loo dhegaysan kara ama loo adkaysan kara ma ah waana soomaaliya ay kuleeyihiin adaga adagan ku lalan ay leeyihiin ku gaalada eh oo meel degan oo meel ku xaraysan iyo ayaga waa isku mid mafahanti salaad ma aqaanaan maaragtaa afarta waqti ama shanta waqti qaada la raacdeynaa ama haddii la haysto qaadkooda ay isku cunaayeen ama haddaan la haysanin waa raacdeeyaan intii shacabka dhib loo geysanahaa kasii badan ma fahanti marka alxamdulilah saddex maalmood miya ama laba maalmood aan ismoognahay imaankaas ugu soo dhacay aan qaboobay marka alxamdulilah ninkii meeshooda tago bii ayaga ay soo reebaan ama maaragtaa bii ayaga ay gacanta ku hayaan ninkii cabahataa imaankaas ka tagaa mafahanti inaad muslim hadanda ama muslim aad qarabta leed maaragta isku seefgarayna ada alxamdulilah niyow ii sheeg toobada ilaahay waa furun tahay ilaahay dartiisa u tooba keengnay guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareeb kurarhka oo qodobo xiisila aad ku dhegaysateen kulanto dambe ee inoo balanah nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu